wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa dhagax dhigay ballaarinta dhismaha isbitaalka gobolka baay isagoo sidoo kale xarigka ka jiray qeybo cusub oo muhiim ah oo lagu soo kordhiyey isbitaalka munaasabadan dhagaxdhigga iyo xarigjarka waxaa ka qeyb galay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane saciid axmed cali iyo gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin iyo wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane saciid axmed cali ayaa ka waramay muhiimadda dhismaha isbitaalka gobolka baay salaankabaacdii geed kama sharaf naga yahay in dhagax dhigna qayb ka mida isbitaalka weyn oo bay region oo gobolkan baydhomay bayuns caafimaadahaan ka fargalay ama bolan targale marka dabaan dareema kortan baahiyaha oo caafimaad oo wadanka jarta iyo koonfur galbeedka jarta dareema kortan walo maybo ah oo eid maybo baaha maybo aan jarto marka wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer isteedmeen kama hadnagaanah juhdiga iyo dadaalka dhaliyawadan in la bilaarmaybo tasiiraadka caafimaadka oo deegaanaha koonfur galbeed armaybo muhiim ew maanta waxaan dhagax dhigaynaa qayb ka mid ah isbitaalkii gobolka baay oo qaybo badan ka koobnaan doonta hadduu ilaahay idmo waxaa dhismahan quruxda badan loo dhisaayo ee maanta intaas madax halkan ay u joogto dadka qaarkiis ay usoo safreen ayagoo shaqooyin kala lahaa in maxay aheeto isbitaalkii la ballaariyo adeegyadii caafimaadka la horumariyo horumarin keliya maahane tayana in lagu daro tayada adeeg bixinta caafimaadka laba dhinacba way ka imaanaysaa shaqaalaha ka shaqaynaya tayadooda iyo maxay aheeto iyo kartidooda aqooneed iyo qalabkii iyo fasilitiska ay u baahnaayeenna inay helaan maanta marka riyadii ahayd in fasility iyo maxay aheeto qaybo caafimaad oo lagu shaqeeyo cisbitaala dhammaystiran qalabaysan in la helo iyadoo shaqaalihiina ay diyaar ay ku yihiin waxay tilmaamaysaa ama ay muujinaysaa ka go-naanta maxay to guud ahaan dowladda soomaaliya doctor cali xaaji aadam wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya sidii ay ugu dadaalayaan tayada caafimaadka isagoo oo sheegay ka wasaarad ahaan in ay ka go-an tahay in ay ka caawiso wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed dhanka tayeynta caafimaadka waxaa ilaahay mahaddiis ah maanta inaan goobjoog ka nahay dhagax dhigga isbitaalka isbitaal goboleedka by regional hosbital oo dib loo dhisaayo si casri ah loo dhisaayo isbitaalka wuxuu ka koobnaan doonaa qaybihii emergencyga i c u da o t-ga x-rayda intaba wuu ka koobnaan doonaa wuxuu qayb ka yahay isbitaalkan lix isbitaal oo lixda maamul goboleed laga dhisaayo sida kismaayo boosaaso dhuusmareeb muqdisho jowhar lix isbitaal oo laga dhisa ayuu qayb ka yahay taas oo maaragtay burburkii kadib markii ugu horreysay oo isbitaallo goboleedyo baaxaddaas leh dalka laga dhisa markii ugu horreysay burburkii kadib taas waxay qayb ka tahay dadaalada lagu xoojinaya sistemka caafimaadka iyo adeeg bixinta caafimaadka dalka lagu xoojinaya ay qayb ka tahay insha allahu tacaala waana sii wadi doonnaa annagoo iskaashanayna wasaaradda wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada iyo tan federaalk oo iskaashanaya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu dhisayo lagu dayactirayo laguna qalabeynayo xarumaha caafimaadka ee dalka oo dhan